واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصلوات ربي وأزكى تسليماته عليه وبعد walalayaal waxaa inoo socda muxaadaraadkeennii tixanaha ahaa muxaadaradan xilligan waxaanu ku eegi doonaa in shaa allahu tacaala oo cinwaankeeduna uu noqon doonaa ahwaalu yowmi alqiyaama dhibaatooyinka maalinta qiyaamaha dhacahaya ee shakhsi walba uu halkaa isagoo qaawan oo kobala ee wax qabiil ah iyo wax qabyaalad ah iyo dirham iyo diinaar wax wax u faa'iideynaya oo wax ku taraya aysan jirin ilaa camalkiisii saalixa mooye halkaa uu soo istaagi doono maalintaas oo ah nihaayatul caalam maalinta caalamka dhani uu burburahayo ama uu baaba-ahayo dhibaatooyinka maalintaa dhacahaya ayaa muxaadaradan aanu ku eegaynaa in shaa allahu tacaalaa hadduu ilaahay ina waafajiyo haddaba walaalayaal maalintan la yidhaaho yowmulqiyaama waa maalinta xasuusteeda ambiyada ilaahay iyo rususha ilaahay ee dadka saalixiinta ah ee ilaahay qalbigooda uu nuuriyey ilaahay cabsidiisana qalbigooda ay ku weyn tahay maalinta aada u walwalgelisay waana maalinta ay ka walwalaan qof walba oo dareen wanaagsan iyo iimaan ilaahay uu ku abuuray subxaanahu wa tacaala waa maalinta xataa nabigeena muxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh markuu xasuusto uu ka walweli jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam dhibaatooyinka maalintaa dhacahaya markii nabigu uu soo xasuusto calayhi salaatu wasalaam waxaana ka mid ahaa xadiiskii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinahayey ibnu maajah isaguna uu warinahayey sanadkiisana uu taxsiiniyey tirmidi raximahu llahu tacaala xadiiskaas ayaa nabigeenu wuxuu ku yidhi sala allahu wasalama calayh kayfa ancam وصاaxiب الsuur qad اlتaqma الqrn وxana الjabhة وأصqى bالأdن yntadr matىa yu'mr faynfk wuxuu nabigeenu salى اllahu وsلم عalayh uu ku yidhi sidee addunyadan ugu raaxaystaa sidee addunyadan ugu nicmaystaa sidee adduunyadan sidee adduunyadan anigu qalbigayga aan u siin iyada oo qofkii malagii boonka afuuf la yidhi ee qiyaamaha ridi lahaa uu boonkii uu afka gashaday wejigana uu soo qalloociyey oo sidii qof boonka afuufi raba uu iska dhigay dhegtana uu raariciyey uu sugahayo keliya afuuf in la yidhaaho xagga ilaahay laga amro subxaanahu wa tacaala iyadoo arrinkiiba sidaa uu qarka u saaran yahay oo arrintuba ay sidaa u soo dhowaatay sidee adduunyada anugu aan ugu raaxaystaa ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calay haddaba marka maalintan xasuusteedu waa maalinta nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay inta u abuurtay u khayr badan ilaahayna uu ka ilaaliyey dembi mid yar iyo mid weynba sida uu nabigu ugu welweli jiray sala allahu wasalam calayh oo uu leeyahay raaxa adduunyadan iima taallo marba haddii malagii boonka afuuf la odhanayay uu markaa boonkii uu afka u dhoweeyey wejigana uu sidaa usoo qalloociyey sidii qof boonka afuufahaya oo kale dhegtana uu raariciyo idan uu ka sugahayo xagga eebbe subxaanahu wa tacaala arrintu hadday sidaaba qarka u saaran tahay ma jirtuu yidhi wax raaxa leh oo adduunyadan aan ku raaxaysto ilaahayna subxaanahu wa tacaala walaalayaal maalintan wuxuu ka cabiray maalin aada u weyn inay tahay mashaakilkeeduna uu adag yahay waxa ilaahay wax weyn oo mashaakil weyn uu ku tilmaamana waa wax caqligeenna iyo dareenka aadamaha ka baxsan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha annaasu taquu rabbakum ina salsalata saacati shay-un cadiim yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin cama ardacat وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله وحليه سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم وروي دتكن واندين دقي ربك كبغى وربك كعبسدا إن زلزلة الساعة شيء عظيم ساعد قيامها قلقل شديد يدعي waa waxa aad u weyn ee ilaahay ka baqa maalintaa inta aadnaan tegin inta aadnaan maalintaa welwelin xilli welwel iyo walbahaar iyo shallaytayo qoomamo midna aysan waxba tari doonin qof waliba ahi inta uu fursadda leeyahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aayaddaa inoogu sheegi inuu maalintaa uu ka baqo maalintaana uu iska jiro una diyaargaroobo waxa maalintaa uu ku badbaadi lahaa oo camalka saalixa ah ina salsalata saacati shay-un cadiim wax weyn weyuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala saacadda qiyaamada marka ay dhacaysay gilgilanayso yowma tarawnahaa tadhalu kullu murdicatin camaa ardacat waa maalin aad arkaysaan islaantii carruurkeeda nuujinaysay inay xataa halmaamayso carruurkii ay nuujinaysay waxaa loogu naxariista badan yahay oo bini aadamku uu aada u qiimeeyo uguna naxariisto waa awlaadda jirhkiisa ka soo go-day weliba awlaadda kuwa loogu naxariista badan yahay oo ugu daciifsan oo ugu taag daran waa kuwa naaska nuugahaya oo weli xataa aan istiqlaal u gaadhin inay iskood wax ku cabaan waxna ay ku cunaan kuwa ducafada ah looguna naxariista badan yahay waa maalin la halmaami doonuu yidhi hooyadu cunugeed ay halmaami doonto ay nuujinaysay wa tadacu kullu daati xamlin xamlaha islaantii uurka laheedna maalin marka ay dhacdo qiyaamuhu naxdinta ay naxdo awgeed ay uurka caloosha ku jiray bannaanka soo dhigaysaw maalinta sidaa eebbi uuu tilmaamay subxaanahu wa tacaala weye walaalayaal yowmu alqiyaama waa maalinta ambiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaantood ay ummadahooda uga digi jireen oo nebi walba oo ilaahay uu soo saara subxaanahu wa tacaala maalintan walaalayaal ummadda wuu uga digay dhibaatooyinka maalintan dhacahaya iyo mashaakilka qof kasta oo bini aadam ah si gooni ah naftiisa u qabsanaya walidaalika ayaa ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala laga soo bilaabo nebiyulaahi nuux ilaa nebigeenna moxameda salawaatullaahi wa askaa tasliimaatihi calayhi ummadooda waxay ku wacyigelin jireen dareenka qiyaamuhu inuu qalbigooda ka guuxo saacad walbana qofku uu xasuusto isagoo qaawan inuu ilaahay hortiisa istaagi doono wax walba oo yar iyo wax weynba ilaahayna uu kula xisaabtami doono subxaanahu wa tacaala rabbina subxaanahu wa tacaala malag uusan u xil saaraynin su-aasha jinnina uusan u xil saaraynin ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulna uusan u xil saaraynin bal ilaahay si toosa uu kuula hadli doono adigoo bini aadam oo daciif ah alla welwelkaagu iyo naxdintaadu intee maalintaa la ekaan doontaa haddii aadan maanta aadan isbadbaadin haddii aadan maanta isisixin haddii aadan maanta ku dadaalin inaad dib isku habayso inaad ilaahay la xiriirto inaad alla ka cabsiga ilaahay subxaanahu wa tacaala aada xoojiso walidaalika nebiyullaahi nuux markii qoomkiisa loo soo diray wuxuu ku wacyigeli jiray maalintan dareenkeeda in la xasuusto qalbigana bini aadamkana ay ka guuxdo lagana baqo maalinta waa kii nebiyullaahi nuux ilaahi subxaanahu wa tacaala wacdigii wacdigii uu u jeedinahayay hadalladiisii qaaliga ahaa ummadda uu ku wacyigelinahayay markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka hadlahayay wuxuu yidhi nebiyullaahi nuux walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmih innii lakum nadiirun mubiin anlaa tacbuduu ila allah innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin aliim nebiyullaahi nuux wuxuu qoomkiisa ku yidhi war ilaahay mooyee alla kale ha caabudinina waxaan anigu idinkaga baqahayaa maalin cadaabkeedu uu xanuun badan yahay maalintaas ayaan idinkaga baqahayaa waa maalinta qiyaamaha maalintaa qiyaamaha ayaan idinkaga baqahayaa haddaadnan ilaahay aadan ka cabsanin oo qof walba ee hadda uusan u diyaargaroobin wuxuu ilaahay la hor istaagi lahaa subxaanahu wa tacaala walidaalika nebi kastaahi sidaas ayuu ummaddiisa ugu wacyigelin jiray inay dareenka qiyaamaha qalbigooda ay mar walbaba ku soo xaadiriyaan ilaahayna ay uga baqaan maalintan shidadeedu aad ay u badan tahay waxaan ilaahay weydiisanaynaa maalintaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu naga dhigo kuwa ilaahay uu ka raali noqday carshiga ilaahayna harsanaya ilaahayna uu ku yidhaaho xisaab la-aan jannadayda gala ilaahay kuwa hanugu daro subxaanahu watacaala walidaalika walaalayaal dadkii ilaahay subxaanahu watacaala iimaankooda ilaahay uu xoojiyey saacad walba markay xasuustaan qiyaamaha walwal iyo walbahaar ayay ku abuurtaa taasina waxay ku xambaartaa saacad walba inay ilaahay caabudaan xibnahoodana ay ka ilaaliyaan macaasida iyo dunuubta waaweyn iyo kuwa yaryar intaba ay xubnahooda ay ka ilaaliyaan walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii caaisha uu uga sheekeeyo maalinta qiyaamaha dhibaatooyinka dhacahaya caaisha way iska ooyi jirtay xadiis waxaa jira abu daawuud uu sunankiisa ku warinayo oo ummunaa caaisha ay oyday oy illimootay iyadoo nabiga la joogta sala allahu wasalam calayh markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh yaa caaisha maa yubkiik caaishay maxaa kaa oyisiinaya waxay tidhi dakartu alaakhira waxaan xasuustay bay tidhi maalinta ugu dambaysa adduunka ee maalinta qiyaamaha ah qiyaamaha markaan xasuusta rasuulka ilaahayow waan illimoodaa ayay tidhi caaisho haddaba walaalayaal meesha nabigeena moxamed salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh uu ka murugoon jiray maalinta qiyaamaha sida xadiiskii tirmidi ibnu maajah sunankooda ay ku warinahayeen hore aannu u soo sheegnay ummunaa caaisha oo ummahaatulmu'miniin ka mid ah oo sawjatu rasuulilaahi moxamed sala allahu wasalama calayhi ka mid ah ee ilaahay qur-aanka uu ku beri yeelay xumaatoo dhan ilaahay uu uga beri yeelay qur-aanka meesha sidaa dadka wanwanaagsan ay uga welweli jireen ay uga walbahaari jireen waxaad dareemaysaa innaga waxa welwelka naga qaaday walbahaarka maalintaa inaannu ka gubanno naga qaaday inaannu acmaasheenna wanaajinno naga qaaday inaannu maalintaa u oyno naga qaaday waa dunuubteenna iyo qalbigeenna oo xumaaday walaalayaal qofka qalbigu hadduu qallalana haddii qiyaamo iyo qabri iyo ilaahay hor istaagkiis iyo rasuulka sala allahu wasalama calayhi dareenkii uu uga tegay iyo diintii uu uga tegay si kasta oo loo xasuusiyo qofkaa qalbigiisu mana khushuuco mana illimoodo qofkaasi liannahu qalbigii ayaa qallalay waxaana ku badatay qalbiga shayddaanka waswaasintiisii iyo hawaa'u nafsi iyo maxabatu dunyaa maxabatu diinaari wadirham haddii arrimahaasi ay qalbiga ay galaan qiyaamo kasta oo looga sheekeeyo qofku wax dareen la yidhaaho qofkaasi haba yaraatee ma qabtaan walidaalika ayaa caaisha nabigeena sala allahu wasalama calayh waxay weydiisay hal tadkuruuna ahliikum rasuulka ilaahayow ma xasuusanaysaan ambiyadii iyo rusushii haddaad tihiin xaasaskiinnii iyo owlaadiinnii iyo dadkii ahalkiinna ahaa maalinta qiyaamaha ma xasuusanaysaan markaasuu nabigu ku yidhi umunaa caaisha waaladii nafsii biyadih fii halaadi mawaatin fa inna axadan laa yadkuru ilaa nafsah caaishoy ilaah baan ku dhaartaahe saddex meelood qof naftiisa maahane naf kale xasuusanahaya caaishoy ma jirto rabbi maalintaa wuu carooday rabbi maalintaa cadaabkiisu aad ayuu u daran yahay waa meesha rususha ee ambiyada ilaahay khaliilu raxmaan watakhada allaahu ibraahiima khaliila nabiga ilaahay uu ku tilmaamay nebiyullaahi ibraahiim saaxiib iyo wadaay ayuu ka samaystay oo ilaahay uu ka dhigtay nabiga ilaahay ku tilmaamay waa maalinta uu leeyahay allaahumma sallim allaahumma sallim allaahumma sallim ilaahu maanta naftayda kaliyahaan ku weydiisan ilaahu naftayda kaliyahaan ku weydiisan ilaahu naftayda ii badbaadi waa ambiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jeclaaday ilaahayna subxaana subxaanahu wa tacaala uu dacwada iyo diintan inay adduunkan ay ku baahiyaan ilaahay uu u soo saaray ayaa maalintaa walaalayaal walwalahaya oo nabi walba wuxuu leeyahay ilaahuu naftayda maanta ii badbaadi walidaalika xadiiska abu daawuud uu sunankiisa ku warinahayay ayuu nabigu sala allahu wasalam calayhi caaisha uu ku yidhi ilaah baan ku dhaartahay caaisho saddex meelood qof naftiisa mooyee wax kale xasuusanayaa ma jiro tan ugu horraysa waxaa weeye idaa wudicat almawaasiin markii miisaanka qofka lasoo hordhigo wa wusinat alacmaal xataa yandura bnu aadam xataa yandura bnu aadam ayakhifu miisaanuhu am yadqul qofka marka miisaankiisa acmaasha lagu jiro oo camalkiisa caaisho la miisaamahayo oo walwal iyo dareen naxdin leh uu miisaanka ku eego qofku uu isleeyahay talow camalkaaga khayrku mintuu yaraado oo u fududaado oo shartaada iyo macaasidaada iyo dunuubtaadu ay bataan miyaa lagu taxaabi doonaa dhinaca naarta oo qolooyinka ahlunaarka safkooda lagu gelin doonaa mise safka ahluljannaha lagu gelin doonaa markaas miisaanku xilliga uu socdo caaisho qofku naftiisa maahan qof kale ma xasuusan karo arrinta labaad waxa weeye oo qofku uusan meel naftiisa mooye wax kale uusan xasuusan karin wa cinda asuxuf xataa yandur abiyamiinihi ya'hudu kitaabahu am bishimaalih xilliga markaas caaisho warqadaha qof walba uu ku mashquulsan yahay camalkiisii iyo saxiifadiisii warqadii camalkiisi uu ku qoraa qof walba uu akhrisanahayo hadduu yahay qofkaasi qof ummi ah oo dunidan dusheeda aan wax ku akhrin jirin waxna ku qori jirin maalintaa arrinta way isbedeli maalintaa isbedel weyn ayaa dhacaya qof walba wuxuu ku mashquuli inuu kitaabkiisa akhriyo marka wuxuusan kala garanayn in kitaabkiisa midigta laga siinayo iyo bidixda in laga siinayo wa cinda asiraad marka siraadka la maraayo siraadkaasoo markaa sakiinta sakiinta ka af badan aadna u qalqallooc badan naaru jahannamana walciyaadu billaah hoostiisa ay ku taallo xilligaas siraadku qofku uu marahayo oo dadka qaarkood camalkoodii intuu la gaabtay xasanaadkoodii ay yaraadeen alla kacabsigoodii uu yaraaday ay ku hoobanahayaan kuna daadanahayaan naarta walciyaadu billaah xilligaas siraadkana caaisho qof xasuusan karta qof kale ma jiro ilaa naftiisa mooye markuu sidaa nabigeenu yidhi sala allahu wasalam calayh ayay caaisha iska oyd xadiiska abu daawuud ayaa sunankiisa ku wariyey ciraaqina xaafidulciraaqi sanadkiisa wuu taxsiiniyey haddaba walaalayaal xadiiskaasi wuxuu ina tusin dadkii ahlu khayrka ahaa ee saalixiinta ahaa inay aad uga murugoo jireen maalinta naxdinta badan laakiin innaga walaalayaal waxaa murugada inoo diiday oo naxdinta inoo diiday in yacni inagu wax qalbigeenna uu qallalay oo shahawaadka adduunyada iyo dirhamka iyo diinaarka jacaylkooda iyo shaydaanka iyo hawada nafta raacitaankeedu inay qalbigeenniina qallaliyeen ilaa aanu ka noqonnay dad ku sakhraamay oo kale noloshan adduunyada jacaylkeeda halmaamayna mustaqbalkoodii aakhiro iyo ilaahay hor istaagiisii subxaanahu wa tacaala haddaba walaalayaal maalintan qiyaamaha waxay leedahay magacyo aad u fara badan oo mid walbaahi midka kale macnihiisu uu ka khatarsan yahay mid walbaa midka kale magac walbaahi magaca kale uu ka adag yahay magac walbaahi magaca kale uu ka cabsi badan yahay maalintan qiyaamaha waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu magac daray yowmu lqiyaama magacan yowmulqiyaama waa magaca maalintani ay aad caan ugu tahay magacaas yowmulqiyaama kitaabka ilaahay in badan ayuu ku soo laalaabtay ilaa culimmada islaamku ay yidhaahaan toddobaatan goor ayaa qur-aanka lagu sheegay yowmulqiyaama yacni toddobaatan aayadood oo qur-aanka ka mid ah ayaa waxaa ku soo arooray erayga yowmulqiyaama aayadaha ay ku soo arooray magacan yowmulqiyaama waxaa ka mid ah allahu laa ilaaha illaa hu layajmacannakum ilaa yowmi alqiyaamati laa rayba fiih ilaahay mooye alla kale ma jiro ilaahay wuu idin kulmin doonaa kiinnii hore iyo midka dambeeyaba maalinta qiyaamaha oon shakiya ku jirin aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wa bukman wa summaa aayaddaana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu maalintan ugu magac daray yowma alqiyaama aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum wa ahliihim yowma alqiyaama marka eraygan yowmu alqiyaama waxaa loogu magacaabay markii af soomaali lagu qeexo waa maalintii hor istaagga waa maalintii alle la hor istaagayay subxaanahu wa tacaala alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuun liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin ilaahay wuxuu yidhi kuwa dembiilayaasha ah oo xibnahooda iyo jirkooda aan dembiga ka ilaalinayn uma malaynahayaan miya xataa malo kuma jirto miya in maalinta qiyaamaha ay iman doonaan oo lasoo noolayn doono yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin maalinta dadku ay hor istaagi doonaan rabulcaalamiin maalintaa ma filayaan miya maalintaa ka baqi maayaan miya maalintaa kama welwalahayaan miya maalintaa ma qiimaynahayaan miya marka yowma alqiyaama yacni ulajeedadeeda waa maalintii alla la hor istaagayay waxaa laga keenay min qaama yaquumu qiyaamatan qaama wuu istaagay yaquumu qiyaama lianna annaas yaquumuun lirabbi alcaalamiin liannahu dadka dhan waxay hor istaagi doonaan amaama allahi jala wacala waxaa kaloo maalintan walaalayaal lagu magacaabay oo ilaahay ugu magac daray alyowm alaakhirna waa layidha alyowm alaakhir waxaa loogu magacaabay waa maalintii gabagabada oo adduunku uu gabagaboobahayay oo maalin kale aysan ka dambayn magacaana dhowr aayadood oo kitaabka ilaahay ka mida ayuu ku soo arooray waxaa ka mid a aayadaha uu ku soo arooray inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllahi walyowmi alaakhir dalika yuucadu bihi man kana minkum yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir walakina albira man aamana biاllahi walyowmi alaakhir walmalaa'ikati walkitaabi walnabiyiin walaqad istafaynahu fi اddunya wainahu fi اlaakhirati lamina asaalixiin تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون marka magaca yowmul aakhirna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku magacaabay maalintani aad ayay u magacyo badan tahay waxaa kaloo ilaahay uu ku magacaabay maalintan saacad saacadna waa layidhaha saacadda qiyaamaha saacadna waa lagu tilmaamaa dhowr aayadood ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintan uu ugu magac daray saacad waina asaacata la aatiyatun fasfaxi safxa aljamiil ilaahay wuxuu yidhi saacadda qiyaamahu way imanaysaa ina saacata aatiyatun akaadu ukhfiiha aayad kale ilahay wuxuu ku leeyahay yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum ina zalzalata asaacati shayun cadiim yacni waxa saacadda loogu magacaabahaya waxaa weeye ulajeedada saacada loogu magacaabay yacni waxaa lagu baraarujin liannaha ta'tii baktah kasaacati alwaaxida yacni si kadiisa ayay u iman si kadiisa ayay u iman sida saacaddu ay mirirka siday u soo wareegayso hal saacay u buuxsanto oo kale ayaa adduunyada dhani waxay la mid tahay halkaas saac oo kale yacni saacaddii qiyaamaha ayaa waxaa lagu leeyahay wakhti dhow ayay imanoo waa iyadoo ay kaaga harsan tahay oo kale hal saacay ka dhiman tahay oo kale lianna kulamaa huwa aatin fa huwa qariib wax walba oo imanayaahi way dhow yihiin waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku magacaabay maalintan yowma albachi yowma albachi yacni yowma albachi ereygaa macnihiisa waxa weeye waa maalinta ilaahay xabaalaha iyo qubuuraha uu dadka ilaahay uu ka soo saarayo subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaas in kuntum fii raybin min albacth fainaa khalaqnaakum min turaab وqال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث marka yowm albacثina ilaahay uu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala liannahu magaca waxaa qiyaamaha loo siiyey waa maalinta xabaalaha dadka laga soo saarahayo waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintan uu ku magacaabay yowm alqaarica yowm alqaaricana waa la yidhaha qiyaamaha qaarica ilaah baa ku magacaabay subxaanahu wa tacaala alqaaricatu ma alqaarica wamaa adraaka ma alqaarica yacni qaaric waxaa loogu magacaabay liannaha taqrac alquluuba biahwaaliha wa shadaa'idiha lannahu qaarica waxaa loogu magacaabay qarciga waxaa la yidhaah garaaca waxa la kawiyo oo la garaaco ayaa qarciga la yidhaha carabtu waxay yidhaahaan asaabathum qawaaricu dahr ay ahwaalu dahri wa shadaa'iduh wa awjacani dahru qarcan wa khamsa waa kii shaacirkii yidhi tacarafani dahru nahshan wa xaza wa awjacani dahru qarcan wa khamsa marka qarciga waxaa la yidhaha waxa la garaaco waxaa maalintan marka qaarico walaalayaal loogu tilmaamay oo loogu magacaabay waxa weeye liannaha taqrac alquluub biahwaaliha wadnahay garaacda oo qofka markuu maalinta uu soo istaago qiyaamaha wadnihiisaa garaacmahay wadnaha afka u soo gelahaya qofka liannahu ma garanayo wuxuu la kulmi doono ma garanayo xaaladiisu waxay noqon doonto xaqaa'iqii adduunka loogu sheegi jiray oo uu iska fududaysan jiray oo waa caadi uu iska dhihi jiray oo dheg jalaq uusan u siin jirin oo mar walba oo looga sheekeeyo wax isbedela uusan alla kacabsigiisa iyo dhaqankiisa uusan ku samayn jirin oo iimaankiisa uusan siyaadin jirin xaqaa'iqiyaa hor yaalla maanta marka qalbigay wadnahay garaaci sidaasaa loogu tilmaamay alqaarica aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay kadaba hamuudu wacaadun bilqaarica marka maalintii wadnaha garaacaysay walciyaadu billaah nas'al اllaha tacaala an yajcalana miman yastadiluuna taxta dilih yowma laa dila ilaa diluh waxaa kaloo maalintan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu magac daray yowma alfasl yowma alfasl yowma alfasli yacni maalintii kala baxa waa maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu kala saarahay oo maalinta dadka la kala shaandhaynahay leannahu dadku walaalayaal way isku dhex yaacsan yihiin maanta qof waliba maanta waxaa laga yaabaa inuu isku diyaarinahay uu leeyahay ahluuljannan ah waan wanaagsanah waan toosanahay wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun aayaddaa ilaahay wuxuu ku leeyahay dad waxaa jira xagga ilaahay kala kulmi doona waxaysan alla ka filayn isagoo qofku diiwaanka ahluljannaha isgelin jiray dadka wanaagsan laynkooda isgelin jiray safka hore mu'miniinta isku dari jiray ayaa ilaahay malaa'igta wuxuu ku leeyahay naarta u taxaaba walciyaadu billaah marka maalintaasi waa maalintii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay yowma alfasli waa maalintii dadka la kala saarahay ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay haadaa yowmu lfasli aladii kuntum bihi tukadibuun kani waa maalintii kala baxa ood beenin jirteen haadaa yowmu lfasli jamacnaakum walawaliin kani waa maalintii kala baxa waanu idin kulminay adinka iyo kuwa idinka horreeyay guud ahaanba aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay ina rabbaka huwa yafsilu baynahum yowma alqiyaama fima kanuu fiihi yakhtalifuun fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun waxaa kaloo magacyada ka mida walaalayaal magacyada maalintan yowma alxasrana waa la yidhaha maalintii shallaytada ama maalintii qoomamada waa la yidhaha liannahu waa maalinta dadka maalintan aan u soo diyaargaroobin oo intii naftu ay ku jirtay aan isdiyaarin ilaahay aan ka baqi jirin xubnahooda aan ilaalin jirin wax walba oo naftooda u qurxiso iska samayn jiray maalinta ay shallaayahayaan waaka ilaahay qur-aanka uu ku yidhi wa andirhum yowma alxasra id qudiya alamru wahum fii gaflatin wahum laa yu'minuun dadka u sheeg oo uga dig nabiyulaahi moxamedow sala allahu wasalam calayh maalinta qoomamadu ay jirto wahum fii gafla wahum laa yu'minuun maalinta dadku ay iska iloobeen maalinta dadku ay halmaansan yihiin qofku markuu beenta sheegahay markuu dadka xamanahay markuu wax boobahay markuu wax dhacahay markuu isbaarada joogo markuu indhihiisa uusan xafidayn oo meelaha maaragtahay xaaraamta indhihiisa uu ku eegahayo markuusan gacmihiisa iyo lugihiisa xafidayn markii calooshiisa uusan xaaraamta ka xafidayn wuxuu moogaa maalintan qiyaamaha maalinta dadku ay halmaameen oo maalinta la yidhaaho qoomamada dadka u sheeg buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiyulaahi moxamedow sala allahu wasalam calayh waxaa kaloo maalintan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku magacaabay yowma alxisaab waa maalintan laysmla xisaabtamahayo walaalayaa qofku waxbuu isku dhex qasaa adduunkan intuu joogo laakiin halkaasaa lagu xisaabinahayaa qofka waxaa xisaabinahayana waa rabbi jala jalaaluh waa ka ilaahay qur-aanka ku yidhi ina aladiina yadiluuna can sabiili illah lahum cadaabun shadiidun bimaa nasuu yowma alxisaab kuwa jidhka ilaahay ka lumay waxay leeyihiin cadaab adag maadaama ay halmaameen maalintii xisaabtanka maalintii xisaabtanka ay halmaameen waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyada maalintan qiyaamaha ka mida yowma tanaad ayuu ilaahay ku magacaabay yowma tanaad maalinta qaylada maalinta qayla dhaanta ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku magacaabay leannu maalinta qayladhaanta waxaa loogu magacaabay maalintan qof walba waxaa loogu yeerahayaa magacii adduunyada lagu yiqiinay ayaa loogu yeerahaya sidaasaa yowmu tanaad loogumasi loola xisaabtamo camalkiisiina gacanta laga saaro hadduu u xumaa iyo hadduu wanaagsanaaba waxaa kaloo yowmatanaad loogu magacaabay dadka asxaabuuljannaha ah waxay u dhawaaqahayaan dadka ahlunaarka ah oo waxay ku leeyihiin ma hesheen xumaatadii aad samaynayseen adduunka gudihiisa miraheedii ma gurateen oo naarta sow kama cabaadaysaan kuwa naartuna way qaylinahayaan oo way dhawaaqahayaan iyaguna waxay ku dhawaaqahayaan dadka asxaabuuljannaha war xoogaa biyo ah nagu soo rusheeya waan gubannay waan gamaarnay warna soo rusheeyaoo na soo qaboojiya ayay leeyihiin marka waa maalin dadku ay isku qaylihayaanoo yowma tanaad sidaas ayaa loogu magacaabay waka ilaahay qur-aankiisa ku yidhi wayaa qawmi innii akhaafu calaykum yowma tanaad yowma tanaad marka magacyada maalintan ayaa ka mid ah yowma tanaad ka mida walaalayaal waa maalinta walaalayaal si kadiisa u dhacaysa qofku asagoon waxba ogayn asagoo ismoog asagoo shaqadiisa iska haysta ayay maalintani ay dhacaysaa waa maalin si kadiisa u dhacaysa walidaalika qofku inta adduunkan uu ku joogo waxaa wanaagsan inuu ku joogo si taxadar leh mar walbana daqiiqad walba iyo saacad walbana uu xasuusto ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu maalintaa xisaabinahayo oo maalintaa ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkiisa uu bandhigahayo walidaalika dadku iyagoo walaalayaal mashquulsan oo acmaashooda ku mashquulsan oo qof walbaahi shaqadiisa iyo howshiisa iska haysta inta gaartaba oo maalintaa gaaraysa qiyaamuhu uu dhacayo qof walba isagoo shaqadiisa ku mashquulsan ayaa walaalayaal maalintan qiyaamuhu uu dhacaya walidaalika imaamu muslim wuxuu saxiixiisa uu ku wariyey nabigeenu inuu yidhi sala allahu wasalam calayh uma yunfakhu fi suur falaa yasmachu axadu ilaa asqaa liita warafaca liita qaala waawalu man yasmacuh rajulu yaluudu xawda ibilih qaala fayascaq wayascaqu nnaas subxaana allah xadiiska imaamu muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey xadiiskaa wuxuu nabigeenu ku leeyahay sala allahu wasalam calayh maalinta qiyaamuhu markay dhacayso oo boonka la afuufahayo waxaa maqlahaya boonka afuufidiisa oo wax kasta oo nafleeyuhu ay ku dhimanayaan nin geeliisa u samaysanaya dar ayaa ka mid ah dadka ugu qofka ugu horeeya oo maqlahaya geeluu waraabsanahaya waa warmoog ma diyaargaroobin saacaddan qiyaamaha kama welwelin saacaddan qiyaamuhu ma aysan welwelgelin camalka saalixa ah wakhtigiisii kuma uusan bixin adduunyadiisuu iska shabkaxsanahaya nin geeliisa dar maaragtaa u samaynaya oo isdhahaya geelan alla ilaahay sanadkan soo socda maaragtaae yacnii caano wanaagsan aad ka maashid oo ha kuu barakoodo oo geel fara badan aad yeelatid oo darkii geeliisa waraabsanaya ayaa ugu horeeya shanqarta qiyaamaha ruux maqlahaya xadiis kale wuxuu nabigeenu ku leeyahay sala allahu wasalam calayh walataquumanna saaca waqad nashara rajulaani thawbahumaa baynahumaa falaa yatabaayacaani walaa yadwiyaani walataquumanna saaca waqad insarafa alrajulu bilabani liqaxatih falaa yadcamuh walataquumanna saaca wahuwa yuliitu xawdah walataquumanna saaca wqad rafaca aklatahu ilaa fiih falaa yadcamuhaa waxaa nabigeenu sala allahu wasalam calayh uu leeyahay saacadda qiyaamuhu waxay istaagi dadka warmoogayaasha ah oo saacaddan aan ka fikeri jirin iyagoo adduunyadooda ku mashquulsan waxay kici ayadoo laba nin ay maro kala iibsanayaan oo maradii ay kala iibsanayeen midkan uu leeyahay maradan fidi aan arku waxa ay ceeb leedahay ha ii qarinin maradan ceebteeda ha ii qarinin aan arkee yacnii aan eego oo maradan ii kala bixi isagoo dhahaya iyadoo maradii marka lacagtii aysan isi siinin oo maradii aan la duubin ayaa boonka la yeerin markaasaa ruux walba oo nafleeya halkaa uu ku baaba'ahayo oo uu ku halaagsamahaya si qof walba camalkiisii gacanta looga saaro waxaa kaloo saacadda qiyaamuhu uu kici ruux cuntadiisii afka u qaaday luquntii yacnii luqmadii uu cuni lahaa afka sidaa u sii geeyey oo isdhahaya markaa luqmadan aad cuntid intuusan afkii gaarsiinin luqmadda ayaa qiyaamuhu uu dhici marka dadka qaar iyagoo sidaa adduunyadooda isaga mashquulsan ayaa walaalayaal sikadiisa qiyaamuhu u iman xadiiskaa waxaa warinaya imaamu lbukhaari raximahu llahu tacaala kitaabu lfitan ayuu ku wariyey imaamu lbukhaari raximahu llahu tacaala walidaalika walaalayaal saacaddu inta aysan kadiiskaa u imanin qof walba waxaa muhim u ah inuu camalkiisa uu dib u saxo inuu camalkiisa maaragtaay hagaajiyo inuu camalkiisa hadda uu maaragtaay meesha nusqaanta ugu jiro qof walbaahi uu iska kabo meesha uu diinta uga jilacsan yahay qof walbaahi hadda inuu iska xoojiyo ayaa muhima walaalayaal waxaa jirta walaalayaal saacaddan qiyaamuhu xilliga ay dhacayso iyo xilliga maaragtaay sanadka imanayso iyo bisha ay imanayso lama sheegin waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay uu la gaar yahay cilmigooda subxaanahu wa tacaala laakiin keli ah waxaa nabigu inoo sheegay sala allahu wasalam calayhi saacadda qiyaamuhu inay dhacayso maalin jumco ah intaa uunbaa nabigu inoo sheegay sala allahu wasalam calayh walidaalika xadiiskii aws ibnu aws ayaa nabigeenu sala allahu wasalam calayhi uu ku yidhi oo abu daawuud iyo nasaa'i iyo ibnu maajah iyo daarami iyo bayhaqi intuba ay warinayeen waxaa xadiiskaa nabigu uu ku yidhi sala allahu wasalam calayh inna min afdali ayaamikum yowma aljumuca fiihi khuliqa aadam wa fiihi qubid wa fiihi nafkha wa fiihi sacqa faakthiruu calaya min asalaati fiih faina salaatakum macruudatun calay wuxuu xadiiskaa nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh maalmihiinna waxaa ugu fadli badan maalinta jimcaha ah maalinta jimcaha waa maalintii nebi aadam ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala waa maalintii nebi aadam ilaahay nafta uu ka qaaday waa maalinta ifkan oo dhan la duubi doono oo qiyaamuhu uu dhici doonuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh maadaama maalintaa jumcuhu sidaa ay tahay oo maalin khayr badan ay tahay maalinta adduunkan la duubahayo ay tahay maalinta qiyaamuhu uu dhacahayo ay tahay salligayga badiya maalinta jimcaha ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh liannahu salligaasi wuxuu ka mid yahay salliga nabigu sala allahu wasalam calayh waxyaalaha looga badbaado kurbooyinka qiyaamaha ayuu ka mid yahay walidaalika jumcaha waxaa sunno ah walaalayaal sida xadiiska nabigeenu inoogu sheegay sala allahu wasalam calayhi qof walibaahi inuu ku dadaalo qayb aad u fara badan iyo kamiyo fara badan inuu ka akhriyo salliga nabigeenna moxameda salawaatullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh weliba intaa wuxuu soo raaciyey nabigu calayhi salaatu wasalaam fa ina salaatakum macruudatun calay salligiinna waa la iisoo bandhigi buu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi qof welibaahi nin iyo naag intay nabiga ku sallisay sala allahu wasalam calayhi nabiga waa loo bandhigi waa loo geyn waxaa la odhanayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam hebel intaanuu kugu salliyey hebel kunuu kugu salliyey hebel laba kun oo goor ayuu kugu salliyey gabadha heblaayo la yidhaha intaasay kugu sallisay nabiga waa loo sheegi waana loo bandhigi nin saxaabiya markii xadiiskaa nabigu uu sheegay sala allahu wasalam calayh ayuu markaa ku yidhi saxaabigii rasuulka ilaahay sidee salligeenna lagugu bandhigahaya soo qabrigii kuma aadan baabi'in oo miyaad qabriga ku nooshahay markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayhi war waqaad adugu bolosho ood baaba'dee ina allaha xarama alard ina allaha xarama cala alard an ta'kula ajsaada alambiyaa ilaahay ardada wuu ka xarimay inay cunto jirka nabiyaasha iyo rususha ilaahay walidaalika rususha ilaahay ambiyada ilaahay waxay ku nool yihiin qubuurtooda sida xadiis kale nabigu uu ku qeexay sala allahu wasalam calayh waxaa kaloo xadiiskii bukhaarigu uu warinahayay ku sugnaa inuu nabigu yidhi sala allahu wasalam calayh marartu leylata usriya bi bimuusa wa huwa qaa'imun yusallii fii qabrih habeenkii lay dheelmiyey waxaan sii maray nebiyulaahi muuse isagoo taagan oo qabrigiisa ku tukanahaya ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh xadiidka bukhaari ayaa warinaya walidaalika sidaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay u qeexay inay ambiyadu ay qubuurtooda ay ku nool yihiin sidaasuu nabigu marka sala allahu wasalam calayhi uu leeyahay maalintaa jimcaha maadaama qiyaamuhu uu dhacayo waxyaalaha kurbooyinka qiyaamaha looga badbaado ayaa ka mid a kahratu salaat cala alxabiibi muxamadin salawaatu ullaahi waaskaa marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo qeexay oo inoo caddeeyey uun maalintaa jimcaha inuu qiyaamuhu u dhacayo laakiin waa jumcadee ilaaha garanaya subxaanahu wa tacaala sanadka jumcadaas ay ku soo beegmayso iyo xilliga ay tahana ilaaha garan subxaanahu wa tacaala walidaalika qof walba waxaa muhim u ah walaalayaal inay diyaar garowdo liannahu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay maalintan qiyaamuhu inay maaragtaahay aada u dhowdahay iqtarabat isaaca wanshaqa alqamar ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi saacaddii qiyaamuhu way dhowaatay yacni way dhowaatay waxaa loo leeyahay walaalayaal waxawey kullu maa huwa aatin fa huwa qariib shaygu marba hadduu soo socdo hadduu kun sano kabacdi xataa uu dhacahayo hadduuba wakhtigu isjarahayo oo uu soo socdo shaygu waa wax dhow uun marba hadduu imanahayo kuu soo socdo wax dhow wey walidaalika waxaa la doonahaya inuusan kula fogaanin qiyaamana sidiisaba qof walba qiyaamihiisuna wuxuu dhacaa markuu dhinto neeftan aad neefsanayso markay kaa baxdo ayaa qiyaamuhaagu dhici walidaalika culimmada islaamku waxay yidhaahaan man maata qaamat qiyaamatuh qofku hadduu geeriyoodo oo uu dhinto qiyaamadiisii waa istaagi oo qofka qiyaamihiisii waxaaba u ah geerida u ah geeridana maxaa kaa xiga walaalayaal maalin walba waxaa xabaalaha loo sii sido maalin walba waxaa karfanta aanu gelinayno maalin walba waxaa sarahoodii dhaadheera iyo daarahoodii iyo caruurtoodii iyo dukaamadoodii iyo ganacsigoodii waxaa ka geeriyoonahaya eeg aawa ahalkaagii aawa asxaabtaadii aawa dadkii aad garanaysay aawa dadkii sida adduunyada adugu aad ugu fakarayso ka daran dadkii ugu fakari jiray xaggee aadeen waxaad ogaataa adiga nafsadaadu meesha maaragtahay dadkaasi ay ka baxeen inay maaragtahay adiguna aad ka bixi doonto ayaad ogaan maalintan qiyaamaha walaalayaal waa maalin aad u adag waa maalin markaa nabigeenu sala allahu wasalam calayh uu ku tilmaamay in qofka la soo shirinahayo isagoo markaa qaawan oo waxba aan haysanin oo jirkiisa wax ka muuqda oo isku asturahaya aysan jirin waxaa markaa la muujinahaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintaa uu muujin qofka bini aadamka ah inuu daciif yahay dacfigaaga ayaa bannaanka la soo dhigi tabardarridaadaa bannaanka la soo dhigi in aadan waxba ahayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u baahan tahay iyo camalkaagii saalixa unbaa maaragtaahay la muujin walidaalika nabigu sala allahu wasalam calayhi wuxuu yidhi yuxsharu annaasu yowma alqiyaama xufaatan curaatan ghurlaa maalinta qiyaamaha dadka waxaa la soo shirin iyagoo qaawan oo kobala iyagoo qaawan oo kobala oo beejadii ay ku taallo ayaa la soo shirin dadka qiyaamuhu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh baleeg walaalayaal adduunyadan aanu maantay walaalayaal isku madax tiirinayno oo mustaqbalkeennai aakhirana halmaansiisay oo alla kacabsigii ilaahay subxaanahu wa tacaalana halmaansiisay saasaannu uga qaawanaanaynaa halkaas ayaannu uga tegaynaa waxaad uga tegi iyadoo waxba aysan kuu taraynin iyadoo waxba aysan ku anfacaynin ayaad halkaa uga dhaqaajin walidaalika nabiga sala allahu wasalam calayh wuxuu xadiis uu ku tilmaamay qiyaamaha markii la gaaro in qoraxda la soo dhowey doono walaalayaal oo ahwaashii dhibaatooyinka qiyaamaha waxaa ka mid ah qoraxdan hadda yacni waxaa la yidhaahaa ilaa waxay ku taallaa samada afaraad cirka afaraad ayaa qoraxdani hadda ay ku taallaa waxaa la keeni madaxa dushiisa subxaana allah madaxa dushiisa alla keeni xadiidkii imaamu muslim oo saxiixiisa ku warinahayay ayaa nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh tudna ashamsu yowma alqiyaama min alkhalq xataa takuuna minhum ka miqdaari miil fayakuunu nnaasu calaa qadri acmaalihim fi lcaraq faminhum man yakuunu ilaa kacbayh ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh qiyaamaha qoraxda waa la soo dhoweeya dadku way dhididaan qof walba camalkiisu intuu la ekaa oo dembigiisu intuu la ekaa ayaa dhididkiisuna uu la ekaan buu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh bal u fiirso waxaa ka mid uu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh dadka qaar dhididku anqawyada uu u soo gaari doono qaarna dhididkoodu wuxuu u soo gaari doonaa ilaa jilbaha qaarna dhididku wuxuu u gaari doonaa meesha guntiga ee marada laga xirto qaarna afkuuba ka xakamayn doonaa oo meelay ka neefsadaan ayay weynahayaan waa qolooyinka dembigoodu aad uu u badan yahay caadana allahu min dalik ilaahay hanaga badbaadiyo subxaanahu wa tacaala waa maalin walaalayaal waxani dhani ay isbedelahayaan dhifkani dhan uu isbedelahayo waa maalin xataa dhulkan aanu ku noolnahay ma laysku xisaabinahayo waa la bedelahaya yowma tubadalu alardu hayra alardi waasamaawaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ardada waa la bedeli doonaa cirkana waa la bedeli doonaa ardo kale iyo cir kale ayaa qiyaamaha la keeni waa maalin ifka dhan uu isbedelahayo walaalayaal waa maalin ambiyadii ilaahay iyo rusushii ilaahay iyagoo markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuub uu ka ilaaliyey maalinta ay baqahayaan oo ay cabsanahayaan oo malag walbaa nabi walbaahi uu leeyahay allaahuma nafsii nafsii ilaahu rabbiyo maanta waxaan ku weydiisan naftayda ayaan ku weydiisan ilaahu maanta naftayda badbaadi ilaahu maanta naftayda u naxariiso liannahu maalintaas walaalayaal carada ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ud aad u weyn markaasaa qof walbaahi uu baqahaya markaasuu qof walbaahi uu cabsanahaya markaasuu qof walbaahi wuxuu leeyahay adiga uunbaa lagoola jeedaa carada ilaahay wuxuu alla kuu caraysan yahay waaba adiga ayuu qof walbaahi uu isleeyahay walidaalika dad badan ayaa walaalayaal maalintaas halmaamay oo ku kadsoomay oo qalbigoodu ku qalalay oo qalbigoodu ka qalalay inay xasuustaan inay alla dartii ugu ooyaan inay alla dartiis u walwalaan alla dartiis inay u walaacaan maalintan inta aysan imaanna ay camalkooda ay dib u hagaajiyaan walidaalika maalintan walaalayaal waa maalin aada u culus ilaahay wuxuu ku tilmaamay qur-aankiisa konton kun oo sano konton kun oo sano inay la eg tahay maalintan miisaaniyadda ay leedahay iyo culayska ay leedahay konton kun oo sano oo maalmaha adduunyada ah inay la mid tahay maalinta qiyaamaha qur-aanka ilaahay wuxuu ku leeyahay tacruju almalaa'ikatu waaruuxu ilayh fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana fasbir sabran jabiila inahum yarawnahu baciida wanaraahu qariiba oo maalin ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qadarkeeda culayska ay leedahay iyo dhibaatada maalintaa dhacahay waxaad moodaa qofku inuu taagnaa konton kun oo sano inuu meesha taagnaa ayuu malayn dhibka ay leedahay culayska ay leedahay waa maalinta qofka dembiilaha ah uu jeclaan doono caruurtiisii cibaadada ka mashquulisay xaaskiisii cibaadada ka mashquulinaysay qaraabadiisii kulli inuu isku furto oo uu yidhaha kulli ha la cadaabo kulli ha layga qaado kulli ha halaagsamaan ee aniga kaliya ee aniga kaliya rabbiyow maanta ha lay badbaadiyo ilaahay waa ka qur-aanka ku yidhi subxaanahu wa tacaala yawaddu lmujrim low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniih wa saaxibatihi wa akhiih wa fasiilatihi alatii tu'wiihi waman fi lardi jamiican huma yunjiih kallaa inaha lada nasaacatun lishawa tadcuu man adbara watawalla wajamaca fa awcaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu ku leeyahay qofkii dembiilaha ahaa wuxuu jeclaan doonaa maalinta qiyaamaha inuu cadaabka hortiisa yaalla uu isaga furto carruurtiisa xaaskiisa walaalkii gabadhuna waxay jeclaan doontaa inay caruurteeda dhan ay tira ha layga halaago naar ha la geeyo haddii la doono aniga uun ha lay badbaadiyo ninkeeda ninkayga dhan ha la halaago haddii la doono aniga uun ha lay badbaadiyo haweenkuna ay odhan doonaan waxaa qofku uu jeclaan doonaa walaalihii inuu isku furto qaraabadiisii difaaci jirtay xaqa ka sii jeedisay oo iyaga dartood oo cabsida ilaahay uga tegay inay qaraabadaas lagu furto ayuu jeclaan doonaa waman fil ardi jamiican uma yunjiih iyo waxa adduunka ku sugan oo dhan inuu isku furto ayuu jeclaan doonaa maalkan walaalayaal adduunyada oo alla ka cabsiga iyo maalintaa qiyaamahana halmaansiiyey qofku wuxuu jeclaan doonaa xoolihiisa oo dhan inuu bixiyo laakiin ilaahay uu badbaadiyo saasuu jeclaan doonaa laakiin laga aqbali maayo walow ana likulli nafsin dalamat maa fi lardi laftadat bih ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala nafta daalimada ah haddii waxa dhulka yaalla oo dhan oo dahab iyo doolar iyo daaro dhaadheer adduunkan waxa daar taalla waxa dirham yaalla iyo waxa doolar yaalla iyo waxa dahab yaalla hadduu qofuu iska lahaan lahaa maalintaa wuu isku furan lahaa subxaan allah maalintaa waa isku furan lahaa war maalintaa walaalayaal intaanan isku furan oo sida aanan u welwelin dirham iyo diinaar halkaa waxba kama taraane qof walbaahi waxaa la dooni inuu alla ka cabsiga ku dadaalo jirkiisana uu xaaraamta iyo macaasida uu ka xifdiyo ilaahay dartiisana uu ooyo ilaahay dartiisna uu welwelo ilaahay dartii uu walbahaaro oo markaa qofku uu yidhaaho ilaahu subxaanahurabbiyo subxaanahu wa tacaala maalintaa saacadda ah ee welwalka iyo ahwaasha iyo dhibaatooyinku ay dhacahayaan ilaahu raxmadaada igu gale qofku waa inuu yidhaaho mar walba uu ilaahay ugu tadaruco maalinta qiyaamaha dhibaatooyinkeeda waxaa ka mida walaalayaal in adduunku uu gabagabo qofku uu qalbigiisa ku noqon doono oo adduunyadii qofkan la weynayd la ballaarayd la dheerayd ay ku soo aruuri doonto qofku ku dhaaranayo hal saac kali ah ayaan adduunyada joogay adduunyadii dhammaan way soo gaaban markii xaqaa'iqii la arkay ilaahay waa ka qur-aanka ku yidhi subxaanahu wa tacaala wa yowma yaxshuruhum kaan lam yalbathuu ilaa saacatan min annahaar maalinta ilaahay dadka uu soo shirinaya waxay u malaynayaan hal saacun hal saacoo maalinta ka mid a inay adduunka joogeen ayay u malaynayaan subxaan allah kaannahum yowma yarawnahaa lam yalbathuu ilaa cashiyatan aw duxaaha aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala maalinta ay qiyaamaha dadku arkahayaan kuwii dembiilayaasha ahaa kuwii adduunyadana ay la ballaarayd kuwii adduunyadana ay la dheerayd waxay u malaynahayaan adduunkan inaysan joogin ilaa hal maalin gelinkeeda hore ama gelinka dambe mooye way yaraysanayaan xataa su-aalaa la weydiin waxaa la leeyahay adduunka imisaad joogteen su-aalaa la weydiin dadka qaala kam labithtum fi lardi cadada siniin qaluu labithnaa yowman aw bacda yowmin fas'al ilcaadiin ya su-aala la weydiin dadka maxsharka qiyaamaha isugu yimid waxaa laleeyahay ka warrama adduunkii ka warrama adduunka aad isku balbalaarin jirteen ka warrama adduunkii idinla dheeraan jiray ka warrama adduunyadii idin walaacisay ka warrama adduunyadii maalintan idin halmaansiisay imisaad adduunyada joogteen imisaad adduunyada ku raaxaysan jirteen bal warrama waxay leeyihiin labithnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaaddi ilaahu waxaan adduunyada haddaan qiyaasno hal maalin bisaanu joognay ama xataa maalin way badan tahaye maalin haafkeed maalin haafkeed ayaadnu adduunyada joognay subxaan allah walaalayaal adduunyo maalin haafkeed noqon doonta ama hal saac ku soo aruuri doonta xasuusteeda marka xaqaa'iqa iyo dhabta la arko yaysan cibaadada rabbi iyo maalintaa kasoo laabashada aan lahayn iyo safarkaas kasoo laabadka aan lahayn yaysan maaragtahay ku mashquulin maalintaa qiyaamaha walaalayaal adduunka dhan wuu isbedelahayaa burahan waa la baabi'in doonaa geedahan waa la baabi'in doonaa dhulkan waa la bedeli doonaa faida nufika fi suuri nafkhat waaxida waxumilat اlardu wاljibaalu fadukataa dakata waaxida fayowmaidin waqacat اlwaaqica ilaahay wuxuu yidhi boonka markii la afuufo ardada iyo buuraha waa laysku garaaci doonaa markaasaa la baabi'in doonaa watakunu اljibaalu kalcihni اlmanfuush buuruhu waxay noqon doonaan suuf uun suuf sidaa loo firdhiyey ayay buuruhu noqon doonaan kala yaaci doonaan ifka dhan ayaa isbedelahaya walaalayaal ardadan samadu waa la duubi doonaa qoraxda waa la duubahaya xidiguhu way soo daadanahayaan adduunkana wuu isbedelahaya ida shamsu kuwirat xilliga qoraxda la duubo ayuu ilahay leeyahy sidii mare loo duubahayo oo kale ayaa qoraxda loo duubi doonaa wa ida nujuumu nkadarat xilliga xidiguhu ay daadanahayaan subxaan allah xidigahan weyninka badan iftiinka badan yaa way soo daadanayaan wa ida aljibaalu suyirat buuraha waa la socodsiinahaya buur joogaysa meesheeda ma jirto buuraha dhani meeshooda way ka dhaqaaqahayaan wa ida alcishaaru cutilat halihii geela oo toban bilood uu uurkoodii u xirmay geelii rimanaa oo toban bilood ahaa waa geela marka loogu jecelyahay rajada laga leeyahay cutilat waa la dayacahayaa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala la kala tegahay dee qof walbaahay camalkeedii qiyaamihii yaa dhacay geel muxuu kugu tari waa geel dhalahaya geeliyo wada dhalahaya oo toban bilood rimanaashihiisii laga joogo oo dhalitaankiisi uu dhow yahay oo xilliga xoolaha loogu jecel yahaya waa la dayacahayaa uu yidhi alla subxaanahu wa tacaala wa ida alwuxuushu xushirat dugaagta markii lasoo shiriyo duurjoogtii waa lasoo shirinahaya iyaga lama xisaabahayo janno iyo naarna midna ma laha laakiin ilaahay wuxuu muujinayaa cadaaladiisa subxaanahu wa tacaala ya cadaaladiisa ayuu ilaahay muujinayaa subxaanahu wa tacaala walidaalika adduunka dhani sidaa ayuu isku bedeli doonaa qof walbow waxaad xasuusataa maalintaa khatarta badan oo adigoo qaawan qabrigaaga lagaa soo saaro meelaad aadi doontana aadan garanayn cid wax kuu taraysaana aysan jirin ilaa camalkaaga saalixa mooyee bal maalintaas waxa naxdinku qaban doona waxa walwalku qaban doona waxa walbahaarku qaban doona maalintaas sawiro adigoo dadkaas sida quraanjada oo kale usoo yaacay dhex taagan oo walwalahaya walwalkuna uusan wax faa'iidaa uusan kuu taraynin maalintaa bal sawiro oo wejigaaga hortiisa bal maalintaa soo dhig maxaad u diyaarisay maalintaa maxaad hormarsatay oo khayr ah waa kii ninkii shaacirkaa yidhi mahil linafsika ayuha almaqruuru yowma alqiyaamati waasamaa'u tamuuru idaa kuwirat shamsu nnahaari waudniyat xataa calaa ra'si alcibaadi tasiiru waida alnujuumu tasaaqadat watanaaharat watabadalat bacda aldiyaa'i kuduuru وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلقلت بأصولها وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين تسير وتقول للأملاك أين تسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور وبأي ذنب قتلها ميسور وإذا الجليل طوى السماء بيمينه ضي السجل كتابه المنشور وإذا السحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور وإذا السماء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تمور وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء سبور وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القساس وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جنينه كيف المصر على الذنوب دهور سبحان الله ninkaa gabyaadigaahi wuxuu tilmaamay walaalayaal dhibaatooyinka qiyaamaha iyo isbeddelka dunidan ku dhici doona iyo xataa dad kuwii wuxuushta ahaa oo waxmagaradka ahaa ee dugaagtii in lasoo shirin doono maalinta qiyaamaha oo ridii xataa garoonayd oon geesaha lahayn looga qisaasi doono loogana aari doono midii dulmisay oo itaalka iyo geesaheeda u sheegatay iyadoo markaa kabacdii markii la muujiyo dadka hortooda lagu muujiyo cadaaladaas la odhan doono iyaga cara noqda oo halkaa ay ku baaba'ayaan oo danta laga lahaa waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu muujiyo inuu muujiyo cadaaladda cadaaladda inuu muujiyo oo dadku kulligood ay wada quustaan meesha arigii yacni cadaalad loo sameeyey oo wuxuushtii cadaalad loo sameeyey inay maaragtaahay qof walbaahay halkaa ay ku quusato oo qofkii caaqilka ahaa uu isdhihi doono haddii maaragtaahay dadki kuwii wuxuushta ahaa oo waxmagaradka ahaa oo caqliga aan lahayn sidaa aakhiro loo keenay oo maxsharka qiyaamaha ay kula joogaan oo iyagiina maaragtaahay loo kala qisaasayo adiga xaaladaadu muxuu noqon doonaa qof walbaahay sida iyo isku tiraaho maalintaas qiyaamaha walaalayaal waa maalin qof walbaahi uu shallaayayo waa maalin qof walbaahi uu baqayo waa maalin qof walbaahi uu welwalahayo waa maalin dadkii isla weynaa oo kibirka badnaa lasoo shirinayo iyagoo ka yaryar amthaala dar yaa yuxsharu rajul assamiin alcadiim ka amhaali dar waa ka nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam qofkii xoogga lahaa oo buuraa oo awooddiisa iyo xooggiisa adduunyadan ilaahay ugu caasin jiray subxaanahu wa tacaala waxaa markaa lasoo shiriyaa isagoo dhuuracsa ka yar oo dadka muuminiintu lugahooda ay ku istaagahayaan ay ku joogjoogsanayaan dadkii mutakabiriinta ahaa xaalkooda sidaasuu noqda maalinta qiyaamaha walaalayaal dadka saaxiibada ah kuwa cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala ku saaxiibay mooyee waa maalinta ay islacnadi doonaan waa maalinta ay is-eedayn doonaan qof walba waxaad ogaataa haddana aad ka fiirsataa qofka saaxiibka aad la noqonayso qofka aad xiriirinayso qofka aad maaragtaahay sirtaada aad u sheeganayso qofka aad wadayga iyo saaxiibka dhabka aad ka dhiganayso ka fiirso liannahu saaxiibku wuxuu saamayn ku yeeshaa qofka saaxiibka la ah nabigeennuna wuxuu yidhi sala allahu wasalam calayh falyandur axadukum man yukhaalil qof walbaahi ha ka fikiro ha ka fiirsado qofkuu saaxiibka la noqonayo almaru calaa diini khaliilih qof walbaa wuxuu ku diin noqdaa saaxiibkiisa haddaad dadka mujrimiinta ah aad la saaxiibtay oo shahwaadkooda iska raacay oo ilaahay aan ka baqaynin oo gabarh haddii aad tahay gabdhaha caariyaadka ah ee iska qaaqaawan ee diinta aan baranaynin ee wakhtigoodii ku lumiyey aflaamta khaliicaadka ah filimada iyo heesaha iyo majaajilada iyo sheekooyinka maalayacniga ku lumiyey haddaad kuwaa la saaxiibtay waxaad ogaataan in aakhiro uun aad islacnadi doontaan ayaad ogaata aakhiro inaad islacnadi doontaan ayaad ogaan mar walbaba haddaba walaalayaal iyadoo mowduucani inoo sii socan doono inshaa allahu tacaala ayaa qaybtiisii hore ee mowduucii ahwaalu yowmi alqiyaama ayaanu jecelnahay halkaa hadda inaanu kusoo khatimno inshaa allahu tacaala muxaadarada qaybteeda labaad ayaanu isugu iman doonaa haddii ilaahay inoo ogolaado hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh